aan ku horreynaya guddiga doorashooyinka federaalk ee soomaaliga ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku shaaciyey jadwalka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee labada kun iyo kow iyo labaatanka guddiga doorashada ayaa jadwalka uu soo saaray waxa uu ku caddeeyey muddada ay soconayso doorashada soo xulista ergada xilliga codbixinta iyo ugu dambeyn ilaa wakhtiga la dhaarinayo faahfaahinta ah waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle jadwalkan cusub ay soo saareen guddiga doorashada heer federaal ayaa meelaha qaar wax kabedel lagu sameeyey jadwalkii doorasho lasoo saara dhowaan kaasoo qalinkay ku wada duugeen madaxda madasha qaran haddaba jadwalkan cusub ay soo saareen guddiga doorashada heer federaal ma yahay mid suuragal ah marka loo eego muddada kooban waxaan su-aashaasi weydiiya duniye maxamed cali oo si dhow ula socota arrintan waxaa nooga muuqdo waxyaabo inay iskursuur saaran yihiin ay u eg tahay tusaale markaan kuusoo qaato waxaa la yidhi toddobiiyo tobanka ilaa saddex iyo labaatanka waxaa lasoo bandhigaa musharaxiintii maamulada ay soo bandhigayaan toddobiiyo tobanka ilaa saddex iyo labaatanka waktiga waa arkaysa saddex maalmood oo waxaa ku jiro oo ah maalmihii ciidda xubno ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa u sheegay v o a inay muuqanayso wax kabedel lagu sameeyey heshiiskii laga gaaro arrinta doorashada balse muhiimay tahay in xafiiska ra-iisul wasaare arrinta sida uula shaqeeyo sidau v o da u sheegay cabdulaahi maxamed shirwa waxaan u malaynayaa in loo baahan yahay in la iswaafajiyo go-aankii hore oo golaha wadatashiga iyo iyo kan wixii maalmaha iskhilaafsan maalmo badan isma khilaafsana waqtiyada qaarkooda gadaal yar u dhacay taasi waa mid waaye midda kale waxaad moodaa in aada loogu baahan yahay xafiiska ra-iisul wasaaruhu inuu iswaafajintaasi ka shaqeeyo oo isku xiro labadii heer ee guddiyada doorashada iyo maamul goboleedyada iyo iyo dowladda dhexe qudheeda in la isku xiro oo la wada shaqeeyo ayuu ayuu ku suurtageli karaa meelaha sida gaarka xilligan isha loogu hayo waxaa ka mid ah arrinta gobolada waqooyi waxaana guddigii doorashadaee dhowaan iska dhex doortay laba guddoon oo xilligan kala aragsi duwan maxamed cabdi xayir maarey ayaa weydiiyey war qoraal oo maanta muqdisho ay ka soo saareen waxuu salka ku hayay qoraalku wuxuu ku salaysan yahay ugu horreyn inay weli taagan tahay ama uu taagan yahay khilaafkii ka taagnaa madax banaanida doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ee soomaaliya iyo sidii loogu samayn lahaa hanaan iyo habraacyo lagu kalsoonaan karo ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah isla markaana muujinayno annaka dhinac iyagu inaanu diyaar u nahay in arrintaa xalkama dambaysa laga gaadho duuliye maxamed cali oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa si weyn u durtay jadwalkan doorasho ay soo saareen guddiga heer federaal iyadoo tilmaamtay meelaha qaar inaysan muuqanaynin hufnaan markay timaado cabashooyinka xubnaha aqalka sare u tartamaya oo wakhtigu yahay mid kooban war goormaa cabasho soo gudbinaa waxaaba tihi soo bandhigidii toddobiiyo toban ilaa labaatan iyo saddex waay waxaa tihi cabashadiina toddobiiyo toban iyo labaatan iyo saddex waxaa ila qumaneed marka cabashada in timeless jadwalka doorashada soomaaliya ayaa dhowr jeeroo hore wax kabedel lagu sameeyey xilligana waxaa muuqatay jor cusub ay kasoo saareen muqdisho guddiga doorashada heer federaal waxaana dadka sida dhowla sod arrintan ay tilmaamayaan in wakhtigu yahay mid kooban waxaase wax kabedelka jadwalka doorashada heer federaal soo dhoweeyay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble isagoo kula dardaarma guddiga inay dardargeliyaan arrinta doorashada soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho